normally markay diyuuradu dhacdo oo ay shil gasho waxay martaa stages oo sharcigu uu qabo si loo baaro diyuuradaas qeybta ugu horeysa waa in hay-addu soo saarto ogeysiis oo ah inay diyuuradaas u dhacday shirkadii iska lahayd meeshii ay kasoo duushay iyo meeshii u socotay iyo haddii ay dad wax ku noqdeen intaas markay hay-addu soo saarto kadib mas-uuliyaddu hay-adda way ka wareegeysaa waxayna u wareegeysaa qaybta baaritaanka oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada kana madax bannaan hay-adda duulista qaybtaasi markaa ayadana waxaa laga rabaa laba warbixinood inay soo saarto muddo bil ah waxaa laga rabaa inay kusoo saarto warbixin layidhaha warbixinta oo ugu horeysa oo ama preliminary report waxaa loo yaqaan kaasoo ay u dhiman tahay in la akhriyaa labada black boxiska oo diyuuradda ku xiran sanduuqa madow marka muddo bil ah ayuu sharcigu qabaa hadda wasaaraddu warbixintaas ayay soo saartay taasaanan maantay saxaafadda la wadaagnay marka maxaa la soo saaro la ogaaday sababta shilka diyaaradda waxaa la ogaaday markii la fiiriyey dayuuradda dokumentigeedii caafimaadkeeda voice recorder oo ama sanduuq codka duuba oo nimanka controllerada ama dayuuradda haga iyo dayuuradda bilotka iskula hadlayaan oo hay-adda duulista u xiran cimilada la fiiriyey macluumaadkaas oo hadda la heli karo markii la fiiriyey ayaa waxaa la soo saaray warbixin ku meel gaar ah oo sheegaya waxa sababay shilkaas marka waxaa noo dhiman in sanduuqyadii intaadan ka gudbin shilka maxaa sababay shilka ilaa ay hadda macluumaadka la hayo waxaa sababay diyuuradda say u degatay cimiladii oo inuusan roob jirin ranweyga uu qalalnaa aragtida bilotku ay ahayd mid fiican aragtida badanaa waxaa lagu cabiraa toban kilomitr toban kilomitr hadduu bilotku arki karo waxaa la yidhaha waa aragtida ugu wanaagsan marka wax ama ceeryaamaa ma jirin oo aragtida bilotka xadidaya marka waxaa laakiin jirtay dabayl xoogan oo ka dhaceysay dhinaca koonfureed bilotkuna dhinaca koonfureed ayuu kasoo degtay dabayshaas ayaa markii ay ranweyga madaxiisa isugu timid ayay waxay abuurtay dabeyl la yidhaha winsher ama dabaysha wareegeysanaysa marka taas ayaa waxay sababtay intaan ilaa ay hadda fahansannahay in ay diyuuraddu dhacdo taas asoo bilotku la dagaalamaya ayuu si xooga wuxuu dhulka ugu dhuftay lugta bidixo lugtii baana jabtay iyadoo dabayshaasi xooggaas ay sababtay markaa taasaana keentay inay ranweyga ka baxdo shilkana gasho marka badqabka diyaaradda iyo doodaha kale la xiriiray diyaaraddu way fiicnayd diyaaraddu way fiicnayd hangarkeeda ama goobta lagu dayactiraa waxay ku taallaa south africa shantii bishii may ayay dayactirkii ugu dambeeyey kasoo baxday muddo laba bilood ayay joogtay marka dokumentigeeda wuxuu ahaa standard release to service haddada loo yaqaanay wadatay oo garaashka south africa uu soo siiyey marka badqabkeeda wax shakiya lagama qabin bailoodyaasheeduna waxay haysteen waxay ahayn bailoodo oo air transport pilot license ama a t b l l a t b l ayay license ayay wateen marka khibrad ku filanna way haysteen oo saacado badan oo tiro badan ilaa laba kun iyo qadaadiic ayuu bilotku ku duulayay dayuuradda noocana oo type rating ayuu haystay marka wax shakiya khibrad uu lahaa marka wax shakiyo dhinacaasi ma jiraan